اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal mu'tarifkiiyo mukhtarifkii ayaan tacriifkiisii soo aragnay waxaana inoo sheegay horta intiisa badan in dee xifdi tafsiil ahaan iyo mid mid loo xifdiyo mooyaane daabit ruuxu uu qabsan karo oo uu hadhow waxoogaa ama waxu ururin karaa inaanu jirin laakiin qeyb mu'tarifka iyo mukhtarifka ka mid waa qeyb doona qaybna waxa weeye waa qayb laynoo koobayo oo bal matalan bukhaari iyo muslim oo kaleo muwada'na inta badan waxba kuma khilaafsanee la raaciyo ayaa wixii dhexdooda dhacay ayaa laynoo dabdinaya la leeyahay magaca intaas ama saas suuradaa lihi ee waa kaa iyo kaasun lagu odhanaya markii labadaa k ama saddexdaa kitaab la yahay taasna waa khusuuska bal tii kale aynoo horeynaysa haddaba oo wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala wamaa dubida wixii la dabdiyey ee daabid loo yeelay qismaani laba qaybood weeye axaduhumaa mid ahaani cala alcumuumi waa cumuum korkii buu ahaaday ama waa wax guud buu ahaaday oo kitaab gaara oo uu khaas ku yahay ma jirto ee magacaas baa halkaad ku aragtaba laguu dabdinayaa inuu saa kuba imanayo ee muqaabilkiina saa yahay uun wadalika haddaba kiwii amhilo kooban inaga siinayaaye wadalika ka sallaamin kulluhu dhammaantii marka waa luqada carbeed baan eegaynaa ama waxa weeye luqadii carbeedba si guud magacaas markuu ku yimaado mushadadun mid shadla weeye oo sallaam baa la aqriyayaa ilaa khamsatan shan mooye waa kan daabidkii waana daabit guud oo imaka kutub gaara kuma khaasee waa kutubtii oo dhan magacaasi markuu ku yimaado weeye daabidkii muxuu noqday magaca intiisa badan markaa dhinaca badan laguma xadaynaya inta aad markaa kooban baa lagu xadaynaya ee takhfiifka kuba timaada intaa markaad xifdido wixii kale kugu yimaadee kaasoo horbaxaba sallaan baad aqriyaysaa ine waxa weeye inta kale waa jaanibkanoo way badan yihin oo jaanibkan iyada tirada laguma koobayo ee laakiin kol haddii intii lagu koobee yarayd aad qabsato wixii aan inta ahaynba sallaan baad odhan weeye marka haddaba wuxuu uhi dhammaantii laamtiisu way shadan tahay waxaan shan ahayn shanti waa kuwe waa hum shantaasi bal waaban iska soo goosanaya waalidu cabdillaahi bni salaamin cabdullaahi bnu salaam saxaabigaas ahaa waxa weeyaan aabihii oo salaam waa mukhafaf oo lama shadayo waa muxamed bnu salaamin isaguna ninka muxamed ibnu salaam la yidhaahaba weeyo ama dee waa waalidu muxamed ibni salaamin ninka moxamed ibnu salaam la yidhaaho isagana aabihii lama shadayo sheikhulbukhaariyi bukhaari sheekhiisa moxamedkaasi oo moxamed ibnu salaam oo isagu sheekha bukhaariyana aabihii magaciisu waa mukhafaf marka wuxuu yidhi tan khilaaf baa jireen asaxiixu qowlka saxiixii takhfiifu in la fudaydinayo weeye oo ninkan moxamed ibnu salaam ibnu lfaraj la yidhaha albikandiyo bukhaarina u sheekh ahaa isaga naftiisaa laga soo naqliyay inuu yidhi magaca aabbahay waa magaca mashad ma lahay oo mashadda ma laha yidhi ee qolooyinkii kale a'immada ahaasa ibnu makuulo iyo khadiib iyo daraqudniyana waa say soo naqliyeen qunjaar ninkaa la odhanayo taariikhda bukhaaro lahaa oynu saa ka soo aragno dee ay isku beled yihiin oo dadkii kalena uga aqoon badnaana waa dabdigu inoo soo naqliyey bal markaa qowlka saxiixii waa in la takhfiifiyo wa qiila waxaa la yidhi mushadadun huwa isagu mushadadun waa dhinaca kale oo salaam weeye salaam ma ahana waa la yidhi waxaana uu sheekhu kaba soo naqlinayaa xakaahu saaxibu lmadaalici sheekha magaciisa inooma sheegina kitaabka madaalic la yidhaaho oo waxa weeyaan madaalicu lanwaar baa la yidhaha nin kale ibnu qurquul baa la yidhaahaa kollay mashaariqu lanwaarka uu leeyahay qaadiciyaad baanu mukhtasarkiisa yahay waana qariibkan saxiixayn iyo dee asmaadoodan buu kaba hadlaa ninkaas baa waxa weeyaan isagu sidan soo naqliyay qorayno way jasmiyeene laakiin culimmadu tay raajaxa yeeleen taas weeye xataa dee masaladan oo yar malaa arrintan khilaaf ka odan jirayo daraaddeed imaam kan shahiirkee tarkiibka iyo tarhiibkane mundiri oo kale risaal uu ku leeyahay bal markaa uu taa kuba tago walow isagu tashdiidka uu raajax yeelo ibnu naasiriddiin oon saaka soo haynaynu tawdiix lmushtabi kitaab la idhaa leeyahayna isna risaalu kuba leeyahay isagoo dee takfiifka sheegay adigu waxa qowlka muctamadkii waxa weeya waa in la takfiifinayo wasalaamu bnu muxamedin ibni naahidun waxaana weeye weli waxa inoo socota shantiya iyo salaam ibni moxamed ibnu naahid oo ninkaas salaam ibni moxamed ibnu naahid la idhaana magaciisu waxa weeye waa mukhafaf oo lama shedayo wasamaahu dabaraaniyu dabaraaniyo dadkii laba kulmay ahaa ama wax kaba wariyeyna waxaabuu ninkan kuba magacaabay salaamata salaamu kuba magacaabo oo dee ta marbuuduu ku siyaadiyey oo dee taa hada loogu joogsadaa oo markaa waabu kaba baxaya halkan ee laakiin dee magacan badan ay soo naqliyeen baa kaasa iyo wajadu moxamed ibni cabdilwahaab ibni salaam aljubaa'iyi almuctasiliyi ninkaa isaguna moxamed ibni cabdilwahaab ibni salaam la yidhaaho ee ru'uustii muctasilada kaba mid ahaa iyo mutakalimiinta awowgii oo salaami isagana nis markaa magacaasi waa magaca mukhafafka oo lama shado marka la eego luqada carbeed marka muxuu inoo tiriyey salaam cabdullahi ibnu salaam aabihii iyo moxamed ibnu salaam oo sheekha bukhaari iyo waalidkii isaguna salaam ibnu moxamed ibnu naahid iyo moxamed ibnu cabdilwahaab ibnu salaam mid baa welibana inoo dambeeya bal waa intuu inoo tiriyey qaala almubaridu mubarid wuxuu yidhi mubarid saakadee dikrigiisa waynu soo aragno dee waa nin calam oo mashhuura oo xagga luqada iyo naxwada iyo taas imamkuba ahaa kitaabkan alkamil iyo kutub kale almuqtadab iyo madbuucanaba leh wuxuu yidhi mubarid saakan magaciisa soo sheegaya laysa fii kalaami alcarabi carab hadalkeeda kuma sugna mubarid baa leh waxaana sharaxa inoogu sugan inuu kitaabkiisa kaamil taa kuba yidhi waana sida ibnu salax yidhaahee nawowi iyo dahab iyo ibnu xajar iyo ciraaqi iyo sakhaawiya iska wada daba maraan shaarixan aan hayno walow qolooyinkii deebel matalan kitaabkan insha abdullah bilxaqaa'iq iyo fatxulmuqiit iyo qolooyinkaas soo taxqiijiyey malaa naqliga halkuu ku yidhi kitaabka kaamil aani hore ani u helin ay leeyihiin maanaan arag oo kuma anaan arag laakiin nafyi taasi maaha in dee laga hubsadoo la yidhaha asal ahaan maba jiro mooye taasna waxay iman karta kitaabku waa inaanu dhammaynstan laynoogu soo madbacayaaba suurtagal noqon kartee bal wuxuu ku yidhi kitaabkiisa kaamilse aimada kala duwan ay iska daba mareen laysa fii kalaami alcarabi carab hadalkeeda kuma sugno kuma jiro salaamun oo mukhafafun markaa aan shaddo lahayn ilaa waalida cabdillaahi bni salaamin cabdillaahi bnu salaam aabihii mooye asaxaabiyi saxaabiga ahaa cabdillaahigaasi iyo wa salaama bna abilxuqayqi ninkaas salaam ibnu abilxuqayqi ee yahuudiga ah isaga mooyaane oo isagu agtiisa qolooyinkan kalena malaa shadday leeyihiinba isaga mubarid agtiisa ee laakiin labadan ayaa uu leeyahay labadaasaa luqada carbeed wax mukhafafa kuba jira ninkan salaam ibnu abilxuqayqna waa dee ninkii macruufka aburaafic la odhanaye dhibkiisii badnaa daraaddeed dad saxaabo ka midi ay dee intay u tegeen bal rasuulkii ilaa idankii gurigiisii ay kuba soo direen bal markaasee taajirkii reer xijaazba ahaa waxaana dee meeshayna riwaayo iyo waxba ma lahay laakiin dee saxiixa dikrigiisu ku yimaadaa oo isaga iyo bal matalan kaas ama walaalkii iyo dikrigooda kuba sugan siyartana waa inoogu sugan yahay oo tan baa deeta keenaysa in magaciisii meelahan lagu soo daro qaala wuxuu yidhi qaaladan waxaan u celaynaa mubarid baan kaba dhigaynaa walow dee a'imadii kutubtan ama sharaxde barhkood ay kaba dhigaan qaaladan inuu leeyahay ibnu salax laakiin kitaabkiisa naftiisay kuba sugnayd qaala waana se aimo kale ay halkan kuba xambaareene qaala wuxuu yidhi markaa mubarid wazaada aakharuuna bal labadaasaa luqada carbeed ku sugan ba weeye isagu taasuu qabaa uu ku adkaysanaya laakiin wuxuu leeyahay waxay siyaadiyeen kuwo kale salaama bna mushkimin mushkamin ninkaa ina mashkam laydhaa ama mishkam miimtiisa kollay saddexa xarakaba way ku banneeyaan ninkaas isagana way ku kordhiyaan oo waxay leeyihiin ismigiisaasi waa mukhafaf oo shadda ma laha khamaaran kaana wuxuu ahaa khamaaran mid khamaama khamri iibiye ah fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga laakiin walmacruufu tashdiidu isagu wuxuu leeyahy taa in laga soo reebo mahee saa la yaqaanaa kaa waa in la tushado oo salam ibnu mushkam laydhaa ama mushkam adigu ama mashkamba waxa weeye adigu ninkana waa nin kaleo iyadna ru'aasadii yahuudeed kaba mida ama reer bani nadiir odaygoodiiba weeye ee khamaarnimadan ay u soo naqliyeenna walow ninkii madaxdoodaba uu ahaa oo umuurahana mala aanu aada uguba shuhroobin wakti uu beder dabadeed hoos ahaan uu abuu sufyaan madiine u gaadhay isagoo dee bal matalan markii beder ay dhacdayna ku nadrayba in aanu madaxiisa aana jinaabo kaba maydho biyo aanu taabsiin ilaa iyaga wax soo gaadhsiiyo dee inankiisina waa la hayay marka dadkii kalena waa la dilay isaguna dee dheerkiibuu la socday oo safar safarkiibuu laba socdo kumuu jirin nafiirkii ayuu isaga soo galay uu ku soo degay habeenkiibuu adigu u hooyey warkii dadkana waa u sheego haddana waagu intaanu beryin buu meeshii kaba baxayo markaasuu kaba cabiray saqaanii farrawaanii kumaytan mudaamatan oo waxa dee ii waraabiyo iga dhergiyey khamro kumayt iyo mudaama labada waa khamre dee waxa weyan calaa damain minii salaamu bnu mushkay mala halkaas bay kaba qaateen inuu khamaar ahayo waa ninkii reer bani nadiir buu odaygooda ahaa bal ninkaasna waxay barhkood soo naqliyeen inuu mukhafaf yahay laakiin wuxuu leeyahay sida macruufkii waa in la shado bal inahaasay inoo soo dhigtay midhadh dee barhkoodii soo yar kordhi karana shaarixa kordhin doono idinkaa taa eegano waa umuure iskaba sahlan xaggan salaam ibnu mushkam ama mushkam in la shadayana kollay luqada marka la eega ashcaarta carbeed uu kusoo noqnoqdo magaca markaa magaciisu intaba wuxuu u yimaadaa isagoo mukhafafa marka xafnu xajarna wuxuu isagu raajix yeelaya waxaasoo dhan waa daruuro shicrina lama odrhanayo ee in asalkiisu isaguna qaybtan aan hayna yuhu lix noqonayaan markaasoo kawaa hore uu inoogu biirayu markaa marka salaam ibnu abilxuqayq afartii hore aan u geyno isagana loo geeyo lix ay inoo noqonayaan kuwaa mukhafafkii calaa kulli xaalin intaa ay soo reebeen haddii midha la kordhiyeyna waa kuwa saa salaam min cabdillahi bnu salaam u abti ahaayo salaam la odhanayay iyobal midhadhba xag hoose kuga sugan intaa markaad xifdido wixii aan intaa ahayn ee kitaab kastoo luqada carabeed kaba mida ama xadiis ha noqda ama meel kale kugu yimaada salaamun weeye ee salaam kale ma jiro luqadii carabeed waana daabit jaanibka yar baa inta badan la dabdiya waayo waa ka ku koobmaya markaasaa inta kale maxay yidhahaan cala aljaada waa dariiqii badnaa buu kuba yimaada markaa taas bal inta markaad iska xifdido wixii kale maxaad u haysataa aya kitaab aad ku aragto oo luqada carbeeda salaam weeye ee salaam ma jiro bal taasi iyadu waa mida waa kuwa aan daabitka lahayn daabitka guudba mid labaad wa minhu waxa kaba mida noocan cumaaratu marka cumaaratu cumaara kaba mida oo waxyaalihii mu'talifka iyo mukhtalifka cumaara kaba mida laakiin maxaa isna ka hore hadday salaam iyo salaam ahayd dee had iyo goor muqaabil baa jire waa cumaaratu maxaa qaabilaya oo imika meesha jira cimaaratu oo cayntii la kasriyo waxaa kaloo dee waxa weeye niyadna soo gelaya camaara oo cayntii fadxisan tahay miimkuna uu shada yahay intuba waa magacyo luqadii carbeed inoogu yimaada ruwaadda xadiidkana kaba mida iyo dadka culimadiiba ah markaa wuxuu inoo dabdinayaa taasoo waana dabdi guud ee maaha dabdi kitaab ku kooban cumaaratu laysa fiihim ay macnaa dadka iyagu bal maalan markaa luqada carabeed kuba yimaadiya magacyada wasanka ama dee sidaa shakligaa leh kuma sugna bikasri alcayni cayn kasradeed macnaa ismi ah oo cimaaratu kuma sugna ilaa ubayabna cimaarata alsaxaabiya ninkaa mooye oo horta bal mid qabso cimaara way badan tahay oo iyadaa dee waxa weeye midid laguma tirinayo cimaaro marka ay noqoto nin keliya jira ninkaa keligana waa nin saxaabiya xadiidu leeyahay oo manaakufka iyo kuba tacalluqsan masxigiisa abi daa'uud iyo ay wariyeen kolle sanadkiisa dacfi baa kuba sugnaa inay taasi intooda badan noqonayso jaanibka kale ee camaaratana rag iyo dumarba ay jirto rag iyo dumarba marka wuxuu i laysa fiihim kuma sugna ruwaadii iyo magacyadii dadkaa lahaaba bikasrilcayni cayn kasradeed isagoo kuma sugan ilaa ubaya bnu cimaarata ubaya bnu cimaara asaxaabiya saxaabiga uun mooye wa minhum waxaaba kaba mida culimada man damahu ku isagana dhinaca kale uun mariyo kuwa kale kala mid dhigoo cumaarata yidhi laakiin taasaa adugu bal kasradaasay kusoo naqliyeen waman cadaahu haddaba marka ninkaa iska xifdido wixii ka soo hadhay jumhuuruhum intooda badani markaa bidami intooda badani waa cumaara oo sida abu cumaara kunyadii dee xamse oo kale iyo bal matalan intooda badan buu ka cabiray ibnu salax cibaaradiisii maaha waayo ictiraad baa kuba yimi halkan dad camaaro laydhaha inay jiraan ee intooda badani waa cumaara wa fiihim waxaana kuba sugan dadkaa kuba sugan ama dee marka la eego ruwaadii iyo jamaacatun jamaaco oo bilfatxi kordhowcaynta la kordhabo iyo wa tashdiid ilmiimi miimta oo la shado iyaw kuba sugan oo camaarana jamaaca jirta laakiin jumhuurtood ama dariiqa badani waa cumaara weeye marka maxaa kaba mid ah halka hoosu yaziid iyo cabdullah iyo baxaas niman la yidhaha nin aan waalidkood ahaa bal masalan adigu bal taas baa camaara laguma magacaabaa cabdullah bnu ziyaad ilbalawina awowgii ama awooyadiisii mid kaba midaba dumarkana camaaratu bintu cabdilwahaab iyo camaaratu bintu naafic iyo magacyaha inoo sugan oo midhadh baa jira adigu bal midhadh camaara la ydhaha rag iyo dumarba way jiraan cimaarana ninka keliya jira ubay bnu cimaara waxa kaloo dhammina waa cumaara bal taasna markay markay noqoto halkaas welina dabdigii guud baanu wadana kariizun wa minhu waxa kaba mida mu'talifkii iyo mukhtalifkii kariizun ismiga caynkaasa bilfatxi haddaba isagu huwa isagu bilfatxi iyadoo fa'diisu ay markaa kaafkiisu uu kor dhaban yahay fii khusaacata reer khusaacu ahaaday oo la baxa magacaas wa bidami godaal marka uu kuba sugan yahay iyadoo lakaa markaa la tasqiiriyo kurays la yidhaahana fii cabdishamsin wakayrihim wuxuu ahaaday reer cabdishamsi iyo kayrkood oo muxuu leeyahay waxaa kaloo iyadana jira kariis iyo kurays labadaasba waa magacyo jiroo loo inoogaba mida dee dadkaa dikrigoodu kutubta inoogu imanayo marka wuxuu leeyahay hadduu reerka eeg qolada eeg oo reerka reer khusaaca la yidhaaha hadduu yahay ruuxani oo nin reerkaa ka dhashay uu yahay iyagu kariis bay la baxaan ismigoo mukabaray la baxaan laakiin ninku hadduu yahay reerkan quraysh kaba mida reer cabdimanaaf kaba mida ee reer banu umayana dee jiribadiisa uu kaba mid yahay cabdishamsi la yidhaaho hadduu yahay iyo qolooyin kaleba iyaga kuma gooni aha mala qolooyin kalena way la wadaagsadaan kuwaas ismigoodu mukabar maaha waa ismi musaqara oo kurays baa la odhanaya markaa reerkaad ku kala soocaysa haddii dee reerkii lagu soo naqliyo xizaamun wa minhu waxaa kaba mida nooca mu'talifkiiyo mukhtalifkii xizaamun kana muxuu yahay ismigan waa xizaam muqaabilkiisna waa xaraam isagana daabit guud baa lagu siinayaa oo aad markaa raacayso oo markaa dee uu kutubta magacaasi kugu yimaado aad ku kala soocayso inaad xaraam ku dhawaaqdiyo xizaam si aan qalad kaaga dhicin marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala haddaba wa minhu kaa waxaa kaba mida xizaamun bizaayi faama xizaamun bizaayi isagoo za kuba sugan huwa bizaayi fii qurayshin ismigaa xizaam isagoo za leh oo meesha ay xarafkaa za'da ay tahay waa quraysh dhexdood buu kuba sugan yahayoo macnaa markuu hadduu ruuxani quraysh yahay magac suuradaanina uu ku yimaado iyagu xaraam lama baxaan ee qurayshi xizaam bay lama baxdaa waana ku badan yahay sida xakiim ibnu xizaam saxaabigaas iyo dee raggii laba midka ahaa wa biraay wa huwa ismigani ama shakligaa iyo suuradaani biraa'i ra marka uu kuba sugan yahay oo halkii za'da uun ay gashay markaa ray xa'dana xarakada isbedelayso xaraam buu noqonayaa laftiyo midka xalaasha ahaa ayuunbaabuu noqonayaaye fil ansaari ansaar buu ahaaday waa maxay tan tanna waa daabit kaloo muhima waxa weeye waxa iyadana kutubta inoogu imanaya ama ansaabihii inoogu imanaya iyo magacyadiiba xizaam iyo xaraam labaduba way jiraanoo carab way la baxaan laakiin sidaad ku kala soocaysaa si aad taxriifna uga badbaado hadduu magacu quraysh yahay oo ninka magacan lihi quraysh yahay waa sa-i ogow wax kale maaho xaraam iyagu lama baxaan oo quraysh ka mid maaha axad xaraam laydhaah ansaar hadduu yahayna isagana magacaasi xizaam iyaga kuma sugna ansaar dhexdooda laakiin xaraam waa ku badan yahay sida xaraam ibnu milxaan iyo bal dee uu tacaduday cabdullaahi ibnu xaraam iyo asxaabtii ama magacoodaba iyaga ay ahayd ama se aabayaashooda uu kuma sugnaa bal taas oo kale xaraam ba iyagana uu yahay arrinkuna hadda ma aha guud ahaan labadaa reer unbaa laba baxa ma aha laakiin labadan reer baa lagu kala soocaya wixii magacyadaas suuradaa leh ku yimaada quraysh dad aan quraysh ahayn oo ku dhowdhow iyaga sida khusaaco iyo reero kale oo iyagana xisaam uu ku soo arooray magacyadooda waa jiraan dad aan quraysh ahayn mee ansaar ahayn oo iyaguna reero kale ah oo mathalan khascam iyo judaam iyo reer bani tamiim iyo xaraam uu soo arooray uu jiraayay laakiin markaan eegayno uun quraysh iyo marka la eego ansaar qurayshna magacooda waa xisaam waana badan yahay ansaarna magacoodu waa xaraam waana badan yaho hebel iyo hebel laguma odhanayo waa magac kusoo noqnoqda iyaga ee bal markaas saasaa daabidkaasaa jira alcayshiyuuna bilmucjamati basriyuuna wa bilmuhmalati maca almuwaxadati kuufiyuuna wa maca annuuni shaamiyuuna haaliban halkana muxuu laynoogu kala saarayaa oo dee shakliga sibay u wada qormayaan dhawaaqay ku kala duwan yihin waana si almutalif walmukhtalif ahaa alcayshiyu iyo alcabsiyu iyo alcamsiyu eeg markaa haddaan eegno shakligii xuruufta waa isla wada mid maxay ku kala duwan yihin caynta waaba iskaga mide ya-da iyo ba'da iyo nuunta iyo shiinta iyo siinta intaa dee intuba sibay u wada qormayaan khaasatan ya-da iyo ba'da iyo nuuntu marka ay wasad kelima ama kelimo dhexdeed ay yihiinba inay mutadarifo ahayd dee waxa weeyaan taasay uba qormayaan haddaba maxaan siaan ku kala garanaynaa oo weliba kuwana dee waa in ruuxa nisbadiisii aad hesho iyo waxyaalahaas ama adigu kolley malaa dabdigiisu maba sahlano wayo dee kolkol baanay nisbadii aanay laba soconayn lakiin nisbada haddaad aragto un weeye waxay noqonaysaa oo inoogu kala soocay muxuu yidhi alcayshiyuuna bilmucjamati waa iyagoo mucjamadu waa shiinta maanta xarafkaa dhibcaha saddexdaa leh kuba sugan oo shiin ah basriyuuna waa reer basraad wa bilmuhmalati halkii shiinta uun iyadoo waxa weeyaan siina ay u bedelanto xaraf aan dhibca lahayn uu halkaa galay oo laakiin kaa ya-baa la socotay maca almuwaxadati xarafkii dhibicda keliya lahaa waa bacdiiyo maceeda oo taasi ay la jirto marka halkii cayshiyun cabsiyun ay noqotona kuufiyuuna waa niman reer kuufa ah wa maca nuuni nuun maceed oo ujeedadu waxa weeye xarafkii bilmuhmalatidii baad wadanaysaa wa bilmuhmalati xarafkaa muhmalka ee ujeedadu siintii ah oo maca nuuni waa xarafka hore caynta ka dambeeyaana nuun uu yahay taa maceeda ahna shaamiyuuna reer shaam weeye haaliban laakiin waa inta badan waa fi lghaalib oo maxaa iyada halkana jira bal alcayshiyu iyo alcabsiyu iyo alcansiyu saddexaasuu inoo kala farqinaya waana daabit guud weeye maha daabit kitaab ku khaasa marka wuxuu leeyahay cayshiyuuntu inta badan degaankoodu wuxuu ahaa ama ay kaba yimaadaan reer basro ninku hadduu reer basro yahay nisbadiisu waa taa alcayshiyu hadduu mid keliya yahay ama alcayshiyuuna jamaacadoodiiba kaba dhigday haaliban ruuxu isagoo keliya ku imanayaaye hadduu reer kuufa yahayna waa qabiiladii shahiirka ahayd ee bani cabsiya cantaraya qabiiladoodii ee kadafaan khadafaan kaba mid ahayd oo iyaga waa reer kuufo markii adigu dee dhulalkii la furtay ee dhulalkaa la degay carabta ay dee baadiyahoodii intay ka tegeen dhulalkaa la degay halkaasay uba badnaayeen oo masjid gaarana way ku lahaayeen oo halkaasay inta badan kaba yimaadaan sida cubaydullaahi ibnu muusa alcabsi iyo dadkii amhaashiisa ahaay oo kale marka wa maca nuuni nuun maceed marka ay tahay oo alcansiyuna inta badan asalkooda hore reer yamaneed buu ahaaye laakiin markii dambe dhulalkaa la degay waxay u bateen shaam bay u bateenoo waa niman reer shaam oo magacyada inoo dhigtay cumar ibnu hani iyo bilaal ibnu sacd oo labaduba taabiciinta ka mid ahaa ayaa nisbadan wata alcansiyu bal taasba weeye haddaba taasuu inoo sheegay laakiin wuxuu raaciyey haaliban inta badan oo kolkol waxaa la helayaa iyadoo ninku beledadan mid ka mida yahayoo haddana nisbadiisu dee nisbadii beledkaa lagu yaqaanay aanay ahayn misaal ahaan camaar ibnu yaasir saxaabigaasi waa markii dambe ee dhulalkaa la degay weyeyna markii hore madiinaa la wada joogay waxaa lagu tiriyaa reer kuufo kuufuu degay dee waana cansi isagu oo kullay nimankaa reer shaami cansiintaasna isku reer guud weeyo isaguba yamanba asalkiisu ahaa laakiin nisbadiisu isagoo reer kuufa ayaanay cabsi ahayna cansi tahay waa tan uu qaalibnimo u wado bal haddaba haddaba si guud unbaa laguu kala dabdinayaaye cayshiyiintuna waxay u badan yihiin intooda badan baad marka kaba cabiraysa sida saaxib alansabi ay halkan kaba cabireen mucdam alcayshiyiin intooda badani waa reer basra cabsiyiintana intooda badani waa reer kuufa cansiyiintana intooda badani waa reer shaam bal markaa daabitkaasa haysan labada kale waa taa aan sheegnay waxaa loo nisbeeyey laakiin cayshiyiintan wuxuu sakhaawisow kaba dhiga inay nisbadu tahay caaisha bintu dalxa oo waa dee axad alcashara min almubashariina biljana waa dalxat bnu cubaydillah gabadh uu dhalayoo caaisha la odhanayo shahiiro ahayd saxaabiyad maaha waa taabiciyad oo kollay dee malaa dikri badan kutubtaas iyo waxyaalaha kuba lahayd riwaayahaba noqoto ama waxyaalihii kale waa dee ruux jamaala faa'iqana ilaahay siiyey bay ahayd oo ashcaro kala duwanoo kuwa soo noqnoqota bal haweeneedaasay nisbadu tahay buu leeyahay oo waxaaba dee kaba midan cubaydullahi ibnu maxamed ibnu xabs waa awlaadeedii ama duriyadeedii buu kaba mid ahaa alcayshiyu baa markaa nisbadiisu to waa nisbatan ilaa caaisha bint talxa taas waa mid nisbo labaad baa jirto iyaguna cayshiyiinta nuun soo gelayso isagu suu kaba cabiro caaisha bintu ibnatu taymillah gabadh la odhanaya malaa yar mutaqadimo ahayd dadkeediina oo moxamed ibnu bakar ibnu rayaan in la yidhahyo ay kaba mid yihiin baa cayshiyiintaa leh laakiin dee in marka la eego dahabi oo kale iyo saaxib alansaab ama samcaani oo kale iyo iyo waxay kaba dhigaan caaisha ibnu malik la odhanayay nisbadu inay too dee kol hadday raggaa kalena isku yar raaxraaceen malaa taasaaba ta hore ee caaisha bintu dalxe ninkaa uu dikrigeeda sheegay mooye tan kale uu leeyahy waa caaisha ibnatu taymillah inay dee caaisha ibnu malik ninkaasoo isaguna reer taymillah un kaba mid ahaa nisbadu ay tahay baaba malaa daahir ahe adigu se nisbadna waa taa waxaanay meelahay u kala badanyihina taasba weeye abu cubaydata wa minhu abu cubaydata waxaa kaloo mu'talifkii mukhtalifkii kaba mida abu cubaydata oo markaa muxuu noqonayaa abu cubaydata iyo abu cabidata ismigoo mukabara iyo ismigoo musaqara labadaasaa isu imanaya meesha sina u wada qormaya markaas inaad u kala saaraysaa kulluhum bidami wax alla waxaad abu cubayda haddaad aragto abu cabida kumama jiro kunyadii way sahlantay batan isay daaraquniyo caddeeyeen oo axad abaa cabiida laydhaha kunyo magaca waa jira oo magacay waa soo noqnoqdaa oo kaba mid ah cabidat ibn alxaris ibn lmudaribkii raggii beder mubaarasada u baxay ahaa saxaabiga shahiirka laakiin markay noqoto kunyo axad abu cabidata la yidhaha maba jiro kutubtii noogumaba sugna waxay yimaadoo dhami abu cubaydata weeye marka haddii kitaab aad kuba aragto iyadoo si kale la xarakeeyo cabidata qalad baad ka ogaanaysaa waa taasi maba jirto weeye ee dhammaanba kunyo marka ay noqoto abu cubay abu cubaydata weeye abu cabidata maba jirto marka muqaabil ba halkan kuma laha muqaabilka oo dham khada buu noqonayaa si aad lagu arko ama loogu dhawaaqo haddii abu cabidata laguma dhawaaqo taasi waa xagga kunyada laakiin magacu dee waa xabo weeyaan labadiiba way jiraan xagga magacyada asafaru bifatxi faay kunyatun kunyo weeye wa biiskaanihaa reebniinka fa'da la reebana filbaaqi waa wixii kunyada aan ahayn ee kaba soo hodhowa asmaadii tanna waa qayb kale oo mu'talifkii iyo mukhtalifkii weliba daabidka guud ee kutubta oo dhan inooba ah wuxuu leeyahay asafar haddaba laftigii safarkeed naqaanaa magacyo iyo kunyooyinba u yimaada luqada carabeed markaa waxay ku kala saaraan haddii uu kunyo yahay oo ninka abusafar ay tahay fa'du way fadxisan tahay abusafri ma jiro abu safri ma jiro abu safar dee kolleyna nin macruufaa jiro saciid ibnu yuxmid la ydhaah magaciisuna saasaa aabihii yahay saciid ibnu yuxmid oo bal mathalan san as abu safar kunyadiisu ay tahay waana kerigii weeye haddii iyada bal mathalan odemaya taasay tahay mana jirto kunyo iyada abusafri la ydhaahaa ma jirto laakiin markay magac noqoto oo magac noqoto ee majmuucay helayaan labada idhaah safr labada idhaaho fa'da la reebayo markay ismi tahay fa'du way reeban tahay markay kunyo tahayna fa'du way fadxisantay taasaad ku kala sooci oo hadduu kunyo yahay ismigan kugu soo baxo shakligan leh fa'da fadxi haddaanu u ismi yahay oonu kunyo ahayna waxa weeyaan waad reebaysaa un waa arrin saalan taasna csln bkasrin uma iskaanin ilaa casla bna dakwan alahbaariya bifatxiha oo wuxuu yihi wa minhu waxaa mu'talifkii iyo mukhtalifkii kaba mida cislun markaa maxay isqaabilayaan casal bay isqaabilayaan haddaba magacaas oo luqada carbeed isaguna magacyadaa dee kuba suganba ah bikasrin fainahu isagu bikasrin waa guud ahaan waa qaybtii badnayd hoos dhawcaynta la hoos dhabayo iyo suma iskaanin reebniin siinka la reebayu ahaaday nin keliya mooye ilaa casalabna dakwana alahbaariya ninkaad adigu akhbaariga ah ama mu'arikha ah ee reer basraad fainahu bifatxihima labadaba fatxadood buu kuba sugnaaday oo macayntiina waan fadxinaynaa siintiina si dee malabka ay markaa dee waxaweye malabka oo kale magaciisii uu lahaa unbuu sitaa oo tanna waa wax daabid guud ee waxaad leedahay ninka mu'arikha ama akhbaarigaa markaad joogto ninka casal ibnu dakwan baa laydhaah sii dee casalkii kale naqaanay wixii aan ninka ahayn ee kugu yimaadaad kutubta ku aragto cislunun buu noqonaya casal kale ma jiro inta kale waa cislun caynta oo la kasriyo iyo siinta oo la sukuumiyo bal taasba weeye waayo casaamun ay hanaamun wa minhu waxaa kaba mida ka mu'talifkii ee mukhtalifkii hanaamun hanaam baa kaba mid ah oo bal matalan maxaa khanaamna kuu qaabilaya casaab seeg shakli keliyay wada leeyihin nuunta iyo saadna sibay wada qormayaan dhibcahan unbaa kuu kala duwaya markaa shakligii ama sidii dhigaalkii waa iskaga mid khanaam iyo muqaabilkiisa casaab marka wuxuu leeyahay haddaba kana daabit guud baa jire kulluhu wixii shakligaa leh ee suuradaa leh bilmucjamati wannuuni waa qayntaas dhibicda leh iyo nuun buu dhammaantii ku wada sugnaado wixii ruwaada ama magacyeed luqadii carbeedii ama ansaabtoodii aad ku aragtaa khanaam weeye ilaa waalida caliy bni casaam ninkaas isaguna raawiga ah ama dee muxadiska ahaa ee cali bnu casaam la yidhaah mooyaane waa cali bnu casaam oo abihi casaam adigu nin kale u isaga awow uu yahay oo isaguna la yidhaaho dee casaam ibnu cali ibnu cali ibnu casaam saasuu noqday sidan buu kuba yimi waxaan intaa ahayni waa khanaam marka luqadii carbeed magaca ku badani muxuu yahay waa khanaam maxaa laakiin jira ood gaar ahaan u xafidaysaa oo hadduu kugu yimaado aad khanaamtii ka dhowranaysaa casaam magacaas marka waa ninka cali ibnu casaam la yidhaha aabihii iyo ninkaas uu awooga yahay dee casaamkaa hore bal taasna waa wax guud qumayrun wa minhu waxaa kaba mid a qumayrun qumayr baa kaba mid ah dhammaantii qumayr ismiga caynkaasa kulluhu dhammaantii macnaha ujeeddadu meel kastoo uu ku kitaab kastuu ku sugan yahay ama nasabkaas ama meel kastuu galo iyo nasab kastuu galo kulluhu dhammaantii madmuun ismigu waa musaqar waa damisan yahay oo qumayr baa la odhanayaa ruux keliyaa lagaaga soo reebay ruuxaasun iska jir dhinaca badan ha raacinin ilaa imra'ata masruuqin ninkii taabiciga ahaa ee masruuq ibn lajdaa haweenaydiisii mooye fa bilfatxi iyada qamiir baa la yidhaha qamiir bintu camrin oo waa ismi mukabaro qaaftuna way fatxisan tahay miimkuna waa kasirsan yahay waxaan haweenaydaa masruuq ahayn oo dhan dadka kale ku ogow qumayr kuba ogow meel alla meel kastood kuma aragtaba we miswaran wa minhu waxaa kaba mida de imaka waa ayaan tirina uno laakiin alwixii laakiin xifdi iyo dabdi uun buu baahanayaa wa minhu waxaa kaba mida magacyadaa isaguna kan noocan aan haynee dee mu'tarifkee mukhtalifkee daabidka guud leh miswarun magaca miswar marka muxuu yihi kulluhu fa inahu kulluhu dhammaantii maksuurun miimtiisu mid ay hoos dhaban tahay weeye oo mukhafaful waawowdiisuna aanay shadda lahayn miswar oo sa dee saxaabigii shahiirka ah yaraa miswar ibnu makhramata iyo amhaashoodba weeye ila bna yaziid asaxaabiya ninka musawar ibnu yaziid la yidhaah ee saxaabiga ahaa wabna cabdilmalik alyarbuuciya ninkaa isaguna in cabdilmalik ee reer yarbuuc waa jirib tamiim kaba mid ah labadaas fa bidami miimtoo la godo iyo wa tashdiidi iyo wowgoo la shaday kuma sugnaadeenoo labadaa maxaad ku ogaanaysaa musawar musawar baa labadaa la yidhaah waa saxaabiga musawar ibnu yaziid iyo ninkan kale musawar ibnu cabdilmalik labadaba taasaad ku ogaan wixii kale miswar weeye oo miswar ibnu makhrama iyo amtaashiba miimtuna way kasirsan tahay markaa jaanibka badani waa ka labadan baa markaas adigu xaggan lagugu soo saaray walaa aimada qaarkood xataa cabdilmalik aanay kaba soo reebinoo cabdilmalikna xagga hore ay raaciyaan aimada qaarkood sa ibnu makule iyo qolooyinkii kitaabkiisa duyuusha u yeelayba aljamaalu kulluhu biljimi marka aljamaalu kulluhu dhammaantii biljimi jiim buu kuba sugnaaday fi sifaati xagga sifaatka markuu sifa yahay aanu magac ahayn ilaa haaruuna bna cabdillaahi haaruun ibna cabdillaahi un mooye alxamaala isagu ahaa dee matalan xamaal dee laqabkiisu kaaba ahaa ama wasfigiisu fa bilxaayi isagu xa ayuu kuba sugnaaday xamaalin wa xamaalu bnu malikin bilxaa iyo wagayruhuma kayrkoodba halkana muxuu yahay labada ismi ee isku shakliga ah isku suurada ah ee dhawaaqu kala duwaya ee kutubtana inoogu imanaya waa aljamaal iyo alxamaal labadaasba weeye marka wuxuu leeyahay markuu eeg magacan ama jamaalkaasi markuu ku yimaado hadduu sifo yahay waa jamaalun nin keliya mooyaane oo waxaa kaba mida maxamed ibnu mehran iljamaal oo bukhaariyo muslimba u sheekh ahaa ninka keliya laga soo reebaya waa haarun ibnu cabdillahi macruuf oo horena dikrigiisa halkiiyo xamliga sagiirkiiyo waxyaalaha kuba samaray ama dee riwaayada bilowyadoodii un ama awjada taxamulka haarun ibnu cabdillahi alxamaal isagoo xa ayaa waswana magaciisii maaha waa wasfi laakiin haddana xa baa la aqriyayaayo shaarixana waxaa igu sugan kaana bazaazan falama tazahada xamal wuxuu ahaa markii hore dhar loo hayo dharkuu iibin jiray markuu zaahid noqday bala adduunyaba faraa ka qaaday ayuu xamala waxa qaaday ujeedadu xamaal buu noqdo ashyaada intuu dadka u qaado ayuu intaa ujro uu cuno wuxuu dee masalan naftiisa dad markaa baryadood kaga ba- markaa kaga badbaadinayunbuu halkaa kasoo helayo inta kalena hawshiisaa kale uu dee uu markaa uga saahiday adduunyo ayuu uba go'naa bal markaa kaasoo kale alxamaal weeye waana wasfi wixii aan ninka ahayd ee kutubta aad kuma aragto kol hadduu sifo tahay waa aljamaal laakiin magacyaa inoo hadhay wuxuu leeyahay magacyada iyada xamaal waa jiraayo laba nin baabuu inoo magacaabay abyad ibnu xamaal nin la yidhahdo saxaabi ah oo xadiidkiisuna asxaabu sunan ay wariyeen kolebal matalan iqdaac wax ku tacalluqsanaa iyo nin kale oo xamaad ibnu malik la yidhaaho bal taas iyada waa kan inoo sheegay qolooyin kalena way jiraanoo labadaa kuma koobna magacyadu oo magacyadu way jiraan xamaal ibnu malikna waa ninkaa dee qaadisiyaba joogo waa nin hore bal matalan magacyada laakiin markay sifo noqoto haarun ibnu cabdillahi alxamaal un baa jira waxa kale jamaalba weeye oo taas dee ninkaa orkiraari iyo waxyaalaha alhamdaniyu biliskani walmuhmalati في المتقدمين أكثر وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر هل كان محاجرة وأيضنا مترف كي مختلف كي كامدة الهمداني ونسمه هي الهمداني وأيضنا ونسمه كله وحاول حيا كهر ميمتي سوى الرابان تهي in xarafka ku xigaana waa daalka aan dhibicda lahayn ka labaad miimtiisaa kor dhaban xarafka labaadna waa daalkii mucjamada ama dhibicda lahaa intaasay tahay xagga waxaa loo kala nisbeeyeyna hamdaan alama alhamdaaniyuta hore waa reer aad u badnaayoo rag badan oo saxaabo iyo taabiciin iyo intii kuba dhoweyda raggaa horeo dhan loo nisbeeyo oo waa qabiilo dhan oo yeman degi jirto riwaayaadka qaarkoodna sooba aroortay markii islaamkoodii cali uu sheegay wada islaameen dagaalla ah rasuulku inuu sujuudayba bal sida sooba yar aroortay shukri uma sujuuday waa reer hamdaan waa yeman bay ahay waa reer ballaadhan ama hamadaan waa magaalo eeraam kuba taalla ama faris kuba taalay oo dee iminkaba jirto mandiqo malaa waktigan xagaagiina meelaha ugu fiicanba laakiin jilaal markay noqoto meelaha ugu daran xagga barafka iyo ashcaarta dee horkaa marka la eego waxyaalo kala duwan ay usoo arooreen iyo t halka shacirada carbeed khaasatan mucjam ulburdaan markuu dhiganayo kitaabka mjamulbudoodna kitaab maaha un beled inuu dhigte xag adab iyo taraajim iyo kitaab de waxaasa markuu magaaladii soo dhigtay hamadaan ayuu ciddii magaalada kaba timi raggan oo kale inoo kala saari markuu imanka magaaladaasoo kaleo dhigta bal dadkii culimada ahay loo nisbeeyey uu tirin markaasay akhbaar adab iyo waxyaalo kale iyo riwaayaad iyo waxyaalo badan soo gelayaano waa kitaab aad u qayimo marka la eego maaha un magac inuu kuu sheegayo magac beled uu kuu xadaynayo kuu dhaafayo kitaab tarjamo kitaab adab kitaab taariikheed waxyaalahaasoo dhan buu noqonaya bal marka haddaba labadaas laynoo kala saaraya muxuu inoogu kala saaray sheekhu alhamdaniyu biliskani isagoo reebnin miimta la reebo kuba sugan iyo walmuhmalati waa xarafka miimta ku xigooda waa daalka oon dhibic lahayn akharu mid ku badan weeye fi lmutaqadimiina ragga hore saxaaba iyo taabiciin iyo atbaacdood iyo wixii kuba dhowaale kaasi isagaa kaga badan nisbadan kale wa bilfatxi marka uu ku sugan yahay kordhow miimta la kor dhabo walmucjamati daal mucjama ana xarafka ku xiga yahayna akharu fi lmutaakhiriina waa mid kuba badan oo kaga badan ka kale weeye marka akharu min alhamdaniyi weeye markaa kaga badan min alaakhar marka la eego dadkii dambe oo markaa waxa ay tahay uun eeg saxaaba haddaad joogto taabiciin haddaad joogtay ama taabiciin magaca ama atbaacu taabiciin nin hamadaan loo nisbeeyey magaalada loo nisbeeyo kuma jiro saxaabadu waa reer hamdaan taabiciintuna bal matalan iyaguna way badan yihiin oo dee aad bay uba badan yihiin raggaa taabiciintaasi way kuma badan yihiin iyaguna waa reerka qabiilada atbaacu taabiciinna waa qabiiladaas ragga dambena midhidh baa la helayaa iyaguna si abulcabaas ibnu cuqdo iyo rag leh oo dambe laakiin reerka loo nisbeeyo se mutaqadimiintii saxaaba iyo taabiciin iyo atbaacdoodna cid kaleba kumama jirto raggaa horena waxa badan qabiilada nisbadooda laakiin markii dambe hagaag loo degay bilaadii aad loo degay dee lagama tegay dhulkii baadiye ahaa iyo magaaladii aad loo degay culimada badanna ay ma dee khuraasaan iyo faris iyo ay dadka badani kaba yimaadeen nisbadii waxay u badatay oo ragga dambe ay uba badatay culimada khaasatan magaalada nisbadeeda oo markaa tad ku kala saaraysa ninkuu ragga dambe oo dhan waxaa haalib ah midhadh mooyaane in loo nisbeeyo alhamadaan magaalada la yidhaah raggaa horena oo saxaabada iyo taabiciintii atbaacu taabiciinta cid kalena kuwa jirte nisbadu waxa weeye waa reerka hamdaan la yidhaaho labada saasay kale marka waa daabidaad raacayso daabidaad raacayso macnuu marka waxa weye halkan hebel iyo hebel laguma odhanayo waayo lagama koobi karo aad bay uga badan yihiin hamdaan markii dambana culimmadu aad bay jayda ugaba yimaadeen oo hamadaan ay u bateen marka midna laguma soo tirin karo lama koobi kare laakiin kala eegun bal kaa hore iyo kuwan dambe ku kala soco asar la raaco ayay taasi noqonaysaayo dee haddii istisaad jirana waa istisaad yar oo ay dee inooba sheegeen halkan laba iyo ay nooguba sugan yihiinbe bukhaari iyo muslim iyo muwada'iyana wax nisbe beled maba dhicin haddaad aragto bukhaari iyo muslim iyo muwadaiyo waa nisbe qabiilo un عيسى بن أبي عيسى الحناض بالمهملة والنون وبالمعجمة بل هل كان وحو inoo sheegaya nooc kale oo ka yar duwantii oo saddex wej intuu ku yimi saddex wejba ay dee aad ku aqri'i karto kii aad tidaahaba aana taxriif iyo tasxiif kuba dhacayn ama qalad aanu kuba dhacayn marka wuxuu yihi ciisa bnu abi ciisa ninkaa la yidhaha alxanaadu waxa weeye oo isaga laqabkiisii ama waa xirfadiisii tani ee alxanaadu bana nisbadiisu taa tahay bilmuhmalati wannuuni xarafkaa xaadeen dhibicda lahayn iyo nuun buu kuba sugnaaday taa weey wa bilmucjamati maca almuwaxadati xarafkii horeo dhibic loo yeelo kha lagaba dhigo oo ba'na la raaciyo muwaxadadu waa ba'diye oo markaa muxuu noqon alkhabaad taasna waa kuba sugnaaday wa maca almusanaati mid laba dhibcood le min taxta xagga hoose oo kha'dina ade ay la jirto oo markaa uu noqdo alkhayaadu taasna uu ku sugnaaday oo kulluhaa dhammaanteedba ninkaa markaad joogto jaaisatun saddexduba way bannaan tahay wa awaluhaa laakiin ta ugu horraysa alxanaad ayaa asharu u shuhro badan wa misluhu waxaa laba midood taa kulaba midoo saddexa wejba muslimun ilkhabaadu waa mid kasta kii u badnaa kaa horena muslim alxanaad baa uba badan ciisa alxanaad kana muslim alkhabaad laakiin saddexduba way kuba sugan yihin o fiihi muslim alkhabaadna athalathatu saddexduba way kuba sugan yihin tani waa arrin bal matalan ujeedada sida ugu dhawaaqdaba ad khada kaba baxsanse laakiin horta maxay kala yihin alxanaad marka la yidhaahana waa ninkan qamadida iibiya oo waa nisbe ilaa beyc alxind marka alkhabaad la yidhaahana khabad waxaa la yidhaha geedka oo kale iyo caleentiisa marka la lulo ama wax lala dhaca caleentaa daadanaysa ay khabad yidhaahaane dee loo jeeda in xayawaan ama dawaabtaa lagu calfiyo markaa taasna khabaad ninka haddaba kaa iibiya ayay khabaad odhanayeen oo dee ghazwaaba macruuf ahayd ghazwatlkhabad laba baxday waa abu cubayde ghazwadiisii dee intay gaajoodeen caleentaa dhirta ay cuneen saxaabadii laba socotay ugu dambayna ilaahay xuudkii weynaa ama nibirigii weynaa uuba soo saaray dee ay halkii ku cayileen muddana ay cunayeenba ghazwatlkhabado waxaa loo yidhi dee waa wixii iyaga qabs markii dambe wax kastaaba kaba go-een ay caleentaas iyo waxyaalahaas ay cunayeen ee dhirta ay lulayeen ama ay garaacayeen si caleen ugaba soo daadato haddaba khabaadna waa kaa calafka dawaabta iibiyo khabaad baa la yidhaha waa libaaci lkhabad marka khayaad la yidhahna dee waa dawariyo waan garanayna marka macnuu yahay ninku xanaad waa noqday khabaadna waa noqday khayaadna waa noqday saddexa xirfaba waxaa u badnayd xanaadka laakiin intaba waa xirfadii marka haddaad tidhaa alxanaad ninkaa ama ad alkhabaad tidhaa ama alkhayaad intaba waa sax weeye waxaa la mid ah nin kaleo muslim ibnu abi muslim la yidhaaho maysara bal ninkaas baa laba mid ah ka hore muslim maysara waa ka hore muslim ibnu abi muslim isaguna alkhabaad wuxuu u horraysiiyey waa ka ugu shuhrowsan sa alxanaadba ka hore kii uu aada ugu shuhroobay uu yahay isagana saddexda wejba way u bannaan yihiinoo alxanaadna waa la yidhaa alkhabaadna waa ka u badan ee barhkood ku gaabsadeen alkhayaadna saddexa xirfaba waa ka shaqeeyey kaa horena saddex xirfo waa kaba shaqeeyey marka labadaa nin si aad tidhaahaba waa kuu sax weeye dadka kale way kala yeelanayaan bal taas waa qismigii hore ee ahaa daabit guud dee waxna way kama maqan yihiin kollaynamarka la eega ibnu salaax oo kale waa dee kitaabku waa ikhtisaarinayo wali waa ikhtisaarkii labaad laakiin xataa ibnu salaax iyo alfiyada ciraaqiya maanta halkan waxaa aad uga waasacsan labada qayboodba qaybtan hore iyo qaybta dambe alfiyada suyuudiyo ee boqol bayd in ka badan ayuu baabkan kaga hadlaayo si fiican buu ugu cinaayooday aadna uu dheereeyaayo dee waxa laga yaabaa inuu wax labalaab ku dhow alfiyada ciraaqi halkan ugaba badan yahay oo taas oo marka la eego aad buu muhim u yahay isagoo de xaafid muxajar iyo aimadii kaleeta mukhtalifkiiyo mukhtalifka lahayd kutubtoodii ziyaadaadkaas isagu kaba sheegay calaa kulli xaal xataa intan aan hayna un haddaan xifdino bal hadalka ibnu salax yidhi markaan casharka dhamayno aan dhammayno baabkan mukhtalifkaiyo mukhtalifka ayaan soo naqlinayna bal xifdiga intaas iyo dabdintaas iyo waxay keenaysa un hadii ala yidhaha balkii dambead markaa gelayna alqismu haani qismigii labaad maa waqaca wixii dhacay weeye fi saxiixayni aw ilmuwada bukhaari iyo muslim ama muwada waayo inta badan wax siyaasa lama dheera midhmidh mooyaane oo waxa uu yahay qismiga labaad daabit buu leeyahay daabid baa lagu daabidinaya san imaka kulan soo marna magacyadii haddii la doono dhinac baa lagu koobayaa la odhanayaa intaasaa jira magaca ee noocaasa wixii kalena waa dhinaca kale ama wejka kale ayaa loogu dhawaaqaya iyadoon intii kale lagu tirinay laakiin dhinac baa laku koobaya laakiin maxay jirta waxaa daabidkani khaas ku yahay bukhaari iyo muslim iyo abu daud oo wixii bukhaari iyo muslim dhacay ama abu muwadac dhacay abu daawud ma jirayo muwadaca dhacay ayaa lagu dabdinaya leeyahay magaca saddexdaa kitaab waxa kaga sugan intaasun wixii kale sidaasay kuba yimaadaan marka kutubta kale lama doonanaysid waxaad ku ogaanaysaa labadan saxiix iyo muwadaca ayuunbaad daabidkan isticmaalaysaa markaad asaaniidooda iyo riwaayaadkooda iyo asaaniidooda aad daalacanaysa amaad aqriyayso amaad aqrisanaysaba taasba weyo aadna muhim bay uba tahay marka alqismu thani bal qismigan labaadna kollay kitaabkan marka dhawayda dikrigiisa aan sheegay horena aan malaa usoo yar sheegna mashaariq lanwaar layidhaha qaadiciyaad leeyahay laba qaybood buu kaba dhigaa qaybna waa mu'talifkan iyo mukhtalifkan qaybna waa qariibkii kutubtaa saddexdaa dhacay qaybna waa wixii mu'talif iyo mukhtalif dhacayo xataa ibnu salax waxyaalahan laynoo soo talkiisinayo qayb kaba mida isaga ayuu ahaa un kaba soo qaatay si uu kitaabkiisaba kuba yidhaa markaa aad buu muhim u yahay isaga iyo madaaliciisaas waxaa kaloo iyadna muhim ah halkan markay bukhaari noqoto xaafid ibnu xajar muqadimadiisana alhadyu saari laydhaha ee kitaabkan fatxulbaari muqadimada u ah fusuusheeda fasal ka mida ayaa ah almutalifo mukhtalifo wuxuu si fiican ugu dabdiya bukhaari guud ahaan wixii dhacay ee mutalif ee mukhtalifo markaa xaafid sayuudina afartameeye bayduu taa u khaas yeela bukhaari waa meesha uu ictimaadsado bal markaa iyadana halkaasaa muhima oo ninkii bukhaari daalacanayay ama aqrisanayay fasalkaasi aadi daruuri buu uba yahay inuu daalacdo fasalka muqadimada kaba mida hadyu saari oo kale bal markaa waa taas waxaan kale guud ee kutubtuna ee isku wada dhex jiraana waaba halkeeda laakiin waa laba kitaaban gaar ahaan ka wuxuu yidhi yasaarun magaca yasaar hadda iskana ogow waa bukhaariya maaha kutubta oo dhan magacyadoo dhan maahay waa bukhaariya muslim markaad joogta iyo dee bal matalan muwada kulluhu dhammaantii bilmusannaati waa ya-daa labada dhibcood leh sima almuhmalati iyo xarafkaas siinta ah ee aan dhibcaha lahayn buu ku sugan yahay ilaa moxamed ibna bashaarin waa bundaarkiisa kaan soo haynay moxamed ibnu bashaar mooye fa bilmuwaxadati isagaba waa taas ayuu ismigani yahay oo muxuu yahay oobta ina soo raaca marka waxaa meesha yimaada oo ku wada sug magac kaas baa badan bashaarna waaba nin keliya waa sheekha bukhaari iyo sheekha muslim markaa kolley muwadda ma dhacayo waayo muwadda waaba kaba yar yahay laakiin sheekha bukhaari iyo sheekha muslim weeyaane isaga magaciisa maxaa la yidhaha moxamed ibnu bashaar baa la yidhaha waa kaa keli ah kelida wey nin saxaabi oo asxaabtii rasuulka kaba mida oo bashaar la yidhaahno mama jiro mawcuuda keliyaag taabiciintana naadir buu kuba yahay bal markaa bukhaari iyo muslimna wax bashaar laydhaa kaasaa ku sugan intii kale maxay noqon yasaar iyo midhadh inoo soo raacayo in yar ka yar duwanoo siinta iyo yaada ay kala horrayso yasaar baa horta jaanibkii u badnayd ah bashaarna waa ninkaa keliya maxaa kaloo kuba sugan wa fiiha waxaa kutubtaas saddexdaa kuba sugan sayaaru bnu salaamata eeg siintii baa horraysa yaaduna way dambaysaa wabnu abi sayaarin iyo ninkaa ibnu abi sayaar bitaqdiimi siini iyadoo siintoo la horraysiiyo yaadii lagaba horraysiiyo oo laakiin yaaduna ay shadantay bal sayaar ibnu salaamatana waa ku sugan yahay ibnu abi sayaar laakiin iyagu waa keli keliyeeg magacyada kale laakiin yasaar laguma koobayo wixii kalead saa ku waday markaad intan ku ogaato ee shakligana way iskaga dhow yihiin bashaar waa ninkaa keliya moxamed ibnu bashaar waalidkii sayaar ibnu salaamata iyo ibnu abi sayaarna waa ku jiraan laakiin wixii kale maxaad odhanaysaa yasaar baad odhan bukhaariya muslim aad kuma aragto bishrun ismigaa bishri kulluhu dhammaantii bika marka laakiin maaha magacu meel kasuu ku suganya waa bukhaari iyo muslim ogow iyo abu iyo muwadaca malik dhammaantii kulluhu bikasri lmuwaxadati bacda oo la hoos dhabo iyo wa iskaani lmucjamati shiinka oo la reebo ayuu kuba sugnaadee waa wada bishri ilaa arbacatan afar mooyaane fa bidammiha wa imaaniha afartaasi afartaa magaca waxay ku sugan yihiin bacda oo la godo bacdii waa la godaya wa ihmaaliha wa ihmaali lmucjamati fabidamiha fabidami lmuwaxadati waihmaaliha waihmaali marka halkii mucjamati oo siin loo bedelo oo muxuu noqonayaa busrun buu noqon marka bishrun waa magaca kuu badan laakiin maxaa jira busrun baa afar saddexda kitaaba kuma sugan waa dad kooban dadkii xafid haddaba imankaa lagu siinaya marka dadkaa xafidlo wixii kale bukhaari iyo muslim iyo aad kuma aragto muwada'na ninka ula dheeriyo aad ogaato ninka jira bal matalan oo raggan baa nin kamid ihi muwada'unu kuma sugan yahay bukhaari iyo muslim kuma sugnayne bal marka waxay noqonaysaa in in aad ku ogaato uun intaa wixii aan ahaynba bishrun aad tidhaahid marka muxuu yihi afartii wahum iyagu cabdullahi bnu busrin waa nin saxaabi oo yaroo aabihiina saxaabi yahay aabihiina waa saxaabiya lakin de aabihii dikri kutubtan kuma laha magacan inankiisu kuma jira mooye nasabkan inankiisa mooye wa busr bnu saciidin waa nin caabid ahaay oo taabiciya wabnu cubaydillahi kana waa nin kaloo reer xadrami ah xadramoti adigu xadrami oo busr isagana busr bnu cubaydillahi la yidhaah iyo wabni muxjanin waa busr bni muxjanin ninkaa busr bni muxjan adiriyo lakin busr bni muxjan waa kitaabka muwada unbuu kuwa sugan yahay ee kuma sugna صحيحين صد لبدا هوري اما صدحا هوري صحيحين كوغبا سوغان كان سي موضع مالك بو كوبا سوغي وقيل وحابا ليري نكن دمي انا محجن هذا كان بالمعجمة سوى سكوي كلبو مركا كان لما سور ريبيو بشر ويا مقعس تاسبو ولا يريبا بل مكا وحي بشر يا بشر يا بصر انت اس صحيحين كوغو سغنا وكا ضبدغودي قيب حفيديسا قيبتي كلنا مركا قيبتا ميل اسكبا دغتو يا طريقي waa waddadaas un baad marinaysaa bishur inaad ku wada aqrido adigu nin baa jira abulyasar oo saxiixa muslim ku sugan oo saxaabi oo bedriyiintii ka mid ah laakiin isagu had iyo goor asha ayaa la socoto ishtibaa kuwa kama imanayo shaarixba siduu inoo soo naqlinayo bashiirun kulluhu dhammaantii bifadxi lmuwaxadati ba'daasoo la kor dhabo iyo wa kasri lmucjamati mucjamadii oo lahoos dhago markaa lahoos dhabo ayuu kuma sugnaaday ujeeddadu magacan bashiir inagu baan la baxnaa bashiir kaas baa badan weeye ka badani kaa weeye saxiixayn iyo muwada'ba oo ba'du ay fadxisan tahay shiintuna ay kasrisan tahay ila snayni laba nin mooyaane laba nin ayaa meesha aad ka soo reebaysaayo fa bidammi iyagu godaal bay kuma sugnaadeen oo bushayr baa magacoodi noqday halkii bashiir baa la tasqiirin oo bushayr bayin markaas uma alfatxi iyo mucjamadii waa shiintii oo la kor dhabo waxaana weeye wahuma bushayr bnu kacbin bushayr bnu kacb la yidhaaho xadiidkiisa uu bukhaari kuma sugan yahay iyo wa bushayr bnu yasaarin labadaa nin baa saxiixa kugu sugan wax bushayr la yidhaaho waxa kaloo dhammi waa bashiir nin kalaa jira oo shiinba aanay ahayna siina oo lagu shoogi doono oo wuxuu yihi wasaalisan iyo mid saddexaad oo isagu bidami lmusanaati xarafka labada dhibcood le min taxta xagga hoosee ya-da godaalkeed kuma sugan iyo wa fatxilmuhmalati siin otoo la kor dhabo oo macnaa waxa weeye bashiir hadday ahaayeen iyo bushayr kuwaasi kala ahaayeen halkii ba'dii baad ya ka dhigaysaa marka di halkaa ka dhigto shiintiina siin bay noqotay muxuu noqon ya-duna way godan tahaye yusayr wahuwa yusayr bnu camrin yusayr bnu camrin weeye wa yuqaalu waxaa la yidhaha usayrun usayrna waa la yidhaha ninka xadiidkii ways ibnulqara ways ulqarani iyo dee matalan riwaayaadkiisii kala duwanaa ninkii kuwa sugnaaba weeye oo yusayr ibnu camrin waa mukhadram ama usayr ibnu camrin oo halkii ya-daba ay hamza taalo taasba weeye bal markaasna markay ya-da tahay dee shakliga way iskaga wada eeg yihiin laakiin dhaqawaaqii bay ku kala duwan yihiin bushayr labadaa ninku ogow bashiirna inta kala lamar yusayrna ninkanaaba la yidhaha nin afraadna uu jiraayo wuxu uhi wa raabican wa ilaa raabica mid afraad mooyaane oo bidami nuuni nuunta godaalkeeda kuma sugnaado halkii ya-da ama ba'da kuwa horena kuma sugnayd ayaa nuun noqonaysaa siintuna waa siin un iyo wa fatxilmuhmalati taa muhmalada oo la kor dhabo oo waxa weeye wahuwa kaasna qadan bnu nusayrin waa nin qadan ibnu nusayr la ydhaha bal ninkaa qadan ibnu nusayr gaar u dabdiso yusayr ibnu camrinna gaar u dabdiso labadan bushayrna gaar u dabdiso wixii aan inta ahayd ee saxiixayn ee kuma aragto bashiirun leh dariiqaasun lama mara bashiirun leh yaziidu magacaa yaziid kulluhu dhammaantii bizaayi za ayuu kuba sugnaaday waa yaziid marka saxiixayn la eego iyo muwadaca maalikba laakiin saxiixayn baa dee inta badan badan oo wax weyn oo dee uula dheeriyaan jirin ilaa halaasatan saddex nin mooye maxaa imanka yaziid magacaan tirin karnaba maaha aad buu uba badan yahay haddaba dhammaantii xarafkaa zacda iyo siiqadaasuu inoogu imanaya saddex baa laga soo reebayaa oo saxiixa kuugu sugan ood ogaanaysona meesha waxaa lagugu dabdinayaa inaanad ku qaldamin oo magacaa markaad aragto aanad u qaadan taxriifinayo ama adigu aanad yaziid u aqriyinba markaa saddex mooyaane saddexdii waa kuma wahum burayd bnu cabdillaahi bni abi burdata وبضم الموحدة وبالراء ننكاس استغو تابعيها بريد بن عبد الله بن أبي بردة ما يتابع بما هو أتباع تابعينتي أبو بردة ayaaba in abi muuse alashcari u awowga ninka burayd la yidhaaho ee mathalan ibnu abi burdahaasa mathalan dee aduma ninkaasi uu dhalay isaga muxuu yahay bidamilmu huwa bidamilmuwaxadati waa xarafkan ba'da oo la damiye iyo wabiraay oo burayd baa magaciisu yahay burayd buu magaciisu yahay waana ninkaas oo labada saxiix bay noogu sugan iyo wa moxamed ibnu carcarata ibnilbirindi nin kaleo moxamed ibnu carcarata ibnilbirindi la yidhaaho kaasna maxaa magaciisu noqonaya bilmuwaxadati fa huwa bilmuwaxadati ba iyo wara ilmaksuuratayn ba iyo ra labadooduba wada hoos dhaban ayaa magaciisu yihi waa birindi ayaaba markaa magaciisu ninka yidhi waqiila waxaaba la yidhi bifatxi ma barandi laakiin kolleyba waa saasuune inay bada iyo ra'da la kasriyo in la fatxiyo labadoodaba ayuunbaa qaylkani uu yahay haddaba waa suma nuuni dee nuun markaa ra'da ka dambaysa kaasna waa birindi magacaasi kii saddexaad muxuu yahay wa caliyu bnu haashim ibnu lbariid bariidkii dee bal maalan waaba lafdigan bariidka oo kale imanka waa la isticmaalo waa dee rasuulkii dhaqsa loo adigu dee degdegaye la diran jiray waxyaaloon wa caliyu bnu haashim ibnu lbariidi ninkaasna bifatxi lmuwaxadati huwa isagu bifatxi lmuwaxadati xarafka ba'da oo la kordhabo iyo wa kasri raa'i ra'di oo la kasriyo iyo wa musanaatin xaya ama mid laba dhibcood loo yeelo min taxti xagga hoosuu kuba sugnaadayo isagu waa bariid bal markaas saddexdaas burayd iyo dirindi iyo albariid oo cali bni hashim ibn lbariid awowgii oo nasabkiisa soo gelaya saddexaa taasaad ku ogaan wixii kale maxaad odhanaysaa yaziid baad odhanaysaa allahuma nin baa jira saxiixa bukhaari dhacay xadiidkii malik ibn alxuwayris oo ahayd ka salaati sheikhina abi buraydin camr ibni salama halkaa ruwaada bukhaari intooda badan ee abi yaziid bay yidhaaheen laakiin muslim iyo qolooyin baa ninkaasna kuba dabdiyey abi buraydin bay kuba dabdiyeen laakiin ruwaada bukhaari intooda badan ayaa yaziid un kaba dhigay bal haddaba saddexaataa kuba wawey albaraau weli daabidkii dabdigii baan wadnaa albaraau me albaraau kulluhu dhammaantii bitakfiifi oo macnaha markaad bukhaari iyo muslim iyo muwada aba joogto wixii magaca suuradaa lee kuu yimaada ra'du mashadna sii baraa bnu caazib iyo waxa weeyaan albaraa bnu macruur iyo dee magacyadii badnayd ilaa abaa macsharin ilbaraa wa abaalcaaliyati fabitashdiidi iyagu tashdiid bay kuma sugnaadeen ninkan abu macshar yuusuf ibnu yaziid laydhaa iyo nin kaleo abulcaaliya ziyaad ibnu fayrus laydhaa ayaa labadoodaba magacaas ama dee iyaga waa iminka xirfo bay ahaydba waa nisbe e albaraau bay u yimaadaan barana waa min baryi sihaam oo kaleo waa qoritaankii leebabka iyo waxaa lamida la qorayo waa tan xataa de iminkaa qalinka marka la qorayo ficilkii baa la isticmaala baashan yaree wax qorto waa tan mibraat la yidhaaho oo waa taas haddaba albara iyaga waa nisbatun ilaa baryi sihaam weeye leebabka qoritaankoodii bal haddaba labadaa nin albaraau weeye wixii kalese dee kolkol marka daabitkan khaaskaa laga baxo kare kaloo inagu soo biiri karaa way jiraan oo albaraa la ydhaha lakiin imika daabit khaasan kuma jirnaa kutubtii kale markaa kuguma jirto ee bukhaari iyo muslim bal maalan gaar ahaanba wadana raaciyo albaraa'una waa magaca badan albaraa'una labadaa nin baad ku ogaanaysaa xaarisatu magacaas shakligaa lihi dee jaariya ayay isshabahayaan ama isku mid yihiin kulluhu bilxay xaarisana ama magaca kuu noqdo magaca aabba haba noqdo awow ha soo galo magaca xaarisatu dhaasi zayd ibnu xaarisata iyo amhaashi dhammaanba waxa in yar mooye afar buu kaba soo reebaya ama labuu kaba soo amyar ilaa jaariyata bna qudamata wa yaziida bna jaariya xagga hoosea inta kalena wixii ziyaado ah oo muslim iyo kuba sugan oonu sheekhu dee ibnu salaax intiisii uu kuba gaabsadayna ciraaqi baa xagga hoose inoogu sheegayo sharaxa idinku suganta idinka eegaya jaariya ibnu qudaama iyo yaziid ibnu jaariya labadaasi waa jiim waxa kaloo dhamiyo xaarisaya laakiin laba nin oo kalea xagga hoose inoogu sugan labadaa markaad ku darsato oo dee nasabkooda ee barhkooda u gelayahay inta kale xaarisataad odhanaysaa jariirun biljimi wara allah subxaana wa taala ala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk